guddoomiyaha guddida joogtada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan mudane ibraahim mahdi buuba ahna afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta shabakada caalamiga ee somali dsprenews com uga warbixiyey safaro ay waayadanba ugu baxayeen gobollo ka tirsan dalka xildhibaan ibraahim mahdi buuba oo xafiiskiisa maanta ugu waramay shabakada caalamiga ee somali dsprenews com ayaa sheegay in safarkaasi uu daaranaa in ay shan magaalo oo ka tirsan dalka ay ka furaan xarumihii baarlamaanku ku lahaan lahaa mar aan wax ka weydiinay cidda arrinta ka gacan siinaysa ayuu sheegay in ay arrinta ka gacan siinayaan hay-adaha u n d b iyo hay-adda u s aid halkan waxaan idinku soo tebin doonaa hadalkii xildhibaanka safar shaqo ayuu ahaa guddiga joogtada golaha wakiilada ayaa safar shaqo ku tagnay magaalada boorme gobolka awdal sideedaba waxaa jira istraatiijiyan cusub oo hadda uu golaha wakiiladu qaatay oo ah in xarumo baarlamaanku leeyahay laga furo gobolada dalka ilaa degmooyinkana la gaadhsiiyo mustaqbalka dambe insha allah hadda waxa aanu diyaarinay oo noo diyaaraa shan magaalo oo waaweyn xarumahoodii oo magaalada boorama iyo berbera iyo burco iyo magaalada ceerigaabo iyo laascaanood waxaa ugu talagalnay xarumahaasi inay noqdaan xarumo kulmiya golaha wakiilada xildhibaanadii gobolada ka soo jeeday iyo dadweynihii gobolka ku noolaa waxaa kaloo ugu talagalnay inay noqoto xarun laga helo dhammaan xeerarkii dalka ee golaha ansixiyey oo dadka gobolkaa degan hadday xilaamaha dowladda tahay ee gobolkaa ka shaqeeya hadday golayaasha deegaanka tahay hadday bulshooyinta kale qeybaheeda kala duwan tahay iyo hadday tahay ardayda jaamacadaha intaba inay ka heli karaan xeerarkii dalka ee lagu shaqeeya ansaxa ah xarumahaasi baarlamaanka ee laga furay gobolada waxaa kaloo aan ugu talagalnay inay noqoto xarumahaasi xarun xidhiidhisa golaha wakiilada iyo dadweynaha halkaa degan oo ka xidhiidhisa xagga samaynta xeerarka waxay la socotaa marka xeer golaha wakiilada uu samaynayo waxuu la shargaleeyaa oo uu la wadaagaa doodo badan bulshada reer somalilan waxaa markii hore noo suurtageli jirtoo keliya hadaan golaha wakiilada nahay in bulshada ku dhaqan caasimadda hargeysa aanu la sheergalayno xeerarka oo public hearing wax la yidhaahdo aanu kala samayno markuu xeerku daraafka yahay ee guddi hoosaadka golaha wakiiladu gacanta xeer ku hayso oo guddida iyo dadweynaha intii danaynaysay ama inta lagu maamulayo ee uu taabanayo xeerkaasi ay la sheergareeyaan guddida oo laba cisho saddex cisho in ku dhow laysugu yimaado hodheelada waaweyn oo halkaa dood badan lagu falanqeeyo qaabka xeerku noqon doono aragtidaas markaa waxa ay waxweyn ka taraysaa markasa xeerka bulshada doodooda lagu qeybgeliyo hadhow dhaqangelkiisu xeerka inuu noqdo xeer fudud oo dadku ay dhaqangeliyaan maxaa yeeley haddii bulshadu ay ka hortimaado xeerkii dhaqangelkiisa wuu adkaanaya marka si aanay taasi u dhicin baanu public hearingka u samayn jirnay xarumahana marka waxa ay ka tari doonaan dadka aan jaaniska berigii hore u heli jirin ee ku dhaqan caasimadaha aan soo sheegay ama xarumaha aan soo sheegay magaalooyinka in iyaguna xeerku markuu daraafka yahay ay ka qeyb qaadan doonaan oo soft copinta loogu diro ay intii danaynaysaa isugu timaado xaruntaasi oo debate ay ku galaan dabad markay ka galaanna aragtidooda sida xeerka u arkaan ay usoo gudbiyeen sida ugu dhaqsaha badan leh guddidii xeerkaa gacanta ku haystae golaha wakiilada ka tirsanayd marka waxay noqon doontaa arrin faa'iido weyn u keento oo ay ka qayb qaadanayaan ama aqoon ay u yeelan doonaan darsi doonaan xeerka golaha wakiilada ka socdaa muxuu yahay iyo waxa uu sheegayo iyo faa'iidada ku jirta waxay tahay marka public heerinkii hargeysa ku koobnaan jirtay ayaa iyaduna xarumahaasi suurtogelin doonaan in ay dadka ku dhaqanna ay ka qayb qaataan xeerarka waxaa kaloo aan mustaqbalka dhow oo sanadkan gudihiisa ah aanu rajeyneynaa sida aanu aada u rajeyneynaa ballanqaadna aanu ka haynaa in la dhiso xaruma halkaa iminka guryaha xarumahaasi ay yihiin kuwo kale ah baarlamaanku leeyahay oo dowladaha hoose aanu tegi doono sida dowladii hoose degmada borame olredy waynagu soo wareejiyeen dhulkii boqol mitir oo iskuweer ah oo aan ugu talagalnay in laga dhiso xaruntii baarlamaanku lahaan lahaa oo lagaga bixi lahaa kuwa haddaa la furay ee kabooyinka ah waxaa ku jira xarumaha markaa guest house baa ku jiri doona loogu talagalay guryo martiyo xildhibaanadu markay golweynu fasaxa yahay inay ku laabtaan goboladii ay ka yimaadeen oo halkaa ay xitaa ay ka helaan hoygii ay geli lahaayeen oo ay ka helaan xafiisyadii si gaara xildhibaan walba xoghayn u gooni inta u fadhiisato xogta ugu sii ururin lahayd inta uu kusoo muqiyay xarunta golaha wakiilada hargeysa ku taalla waxa markaa ay halkaa imanaysa oo ay tarayaan markaan isku soo duuduubo hadalkayga xarumahaasi xiriirkii bulshada reer somalilan iyo golaha ama golaha wakiilada baarlamaanka ay sameynayaan oo xiriir fiican insha allah dhex mari doona oo wada shaqayn fiicanna ay yeelan doonaan aad aad xildhibaan ayaa arintan idinka kacasiiya maadaama ay tahay shaqo uguba oo marka loo eego howlihii hore baarlamaanku qaban jirayeen xarunta baarlamaanka aba golaha wakiiladu ay somalilan caasimadiisa hargeysa un ahayd yaa idinka kacasiiya hawshan runtii hawshan hadda waxaa naga gacan siiyey kirada guryaha iyo qalabeyntoodaba hay-adda u n d b waxase aanu dhisida guryaha aanu rajeynayno bishan gudahe juun gudaheeda bisha lixaad sanadkan gudihiisa in aanu dhisno u s idka ayaa ballan qaaday inuu isagu dhisi doono xarumaha dhammaantoodba marka xagga shaqaalahana iyo shaqaalaha ka shaqayn doonaa iyaguna waxa ay ka mid noqon doonaan shaqaalaha golaha wakiilada oo budgetka iyo miisaaniyadda golaha ayay ku jiri doonaan xisaabtooda laakiin dhismaha iyo hadda kareynta guryaha waa labada hay-adood u n d b oo imika qalabeynta iyo kareynta guryaha naga caawisay oo inta sanadkan ka hadhay ay bixin doonta iyo u s lka oo iyaduna ballan qaaday in xarumahaas iyadu ay dhisi doonto haddii aan beegno
xildhibaane waxaa tahay gudoomiyaha guddida joogtada golaha wakiilada dad weyne waxay isweydiin karaan maxaa waktigan kusoo aadiyey hawshan maadaama xilligii baarlamaankuna laga yaaba in waktiyo sanadihii ugu dambeeyey uu ku jiro arrintaa maxaad ku tilmaami kartaa runtii anagu muddadii aan golaha ku jirnayba waanu ku haynay maskaxda inaanu suurtogelino xarumihii baarlamaanka golaha mudanayaashu ay ku shaqayn lahaayeen ee ku ooli lahaa goboladii degmooyinkii dalka nasiib wanaag maanta ayay suurto gashay intii hore waynagu adkaatay ama cid kastan ula tagnaa howlo kale ay mashquulku ahayd oo diyaar nooma ahayn waxaase aanu anoo farxad ah ama guul aanu ku tilmaami karaa dhaxalgal ah arintaa aanu sameynay golaha wakiilada waxaan ugu nimid anagu teeb baan ugu nimid la garaaco oo waraaqihiisa teeb lagu garaaco hadda waad aragtaa dhismaha ku yaala waad aragtaa qaabkuu qalbaysan waad aragtaa xafiisyadiisa iyo qaybahu ka koogay waad arkaysaa qalabkuu qalbaysan waad arkaysaa waxaasoo dhawaa waxaanu anagu intii aanu joognay samaynay oonu anagu mucaawimada ciddii naga bixinaysa baa naga bixisee aanu dadka ula tagnay oo nalaga aqbalay oo suurto gashay weye tanna maanta iyaduna waa guul kale oo golaha wakiilada xildhibaanada hadda jooga taarikhda u geli doonta oo dhaxalgal ah oo ay kuwa naga dambeeya aan uga tegi doono aad aad haatan boorama ayaad kasoo laabateen halkii idin xigta ee aad doonaysa inaad xafiis kale ka furtaan waxaa noo xigi doontaa insha allah wiiga dambe gudihiisa aan u bixi doonaa magaalada berbera kadibna waxaan uga sii socon doonaa burco aad aad bad xildhibaan umahadsan aada iyo aad baa idinka iyo inta dhegeysanaysa idinku mahadnaqaya